dadka xulka ee reer somalilan oo qaarkood awda ka yimaadeen qaarkoodna togdheer ka yimaadeen oo noosheena koob iyo soddon qof erge ah ay ka socdaan isla markaa nusaaco ka hor intaintaay noo iman waxaa nala soo hadlay dadkii naga caawin jiray nebigaha doorashooyinka waxay naga codsadeen oo yidhaaheen somalilan haddaa ku dhawaaqdaan ad hirgelisaan mudahaaraadka gobol oo dhan laga samaynayo somalilan way u dhammaanaysaa kabacdi markay noo yimaadeen ergadu laba waxbay na weydiisteen waxayna weydiisteen inaanu ergada ogolaano iyo inaanu hakino annagu haddaba annagoo ka naxayna shacbigayga ballantaanu qaadnay waanu ku joognaa berita waanu hakinay waxaan leeyahay reer somalilan meelay joogtaanba nabad ku seexda nabad ma ku soo toosa insha allahu tacaala waxaan taageerayaasheeda u sheegaynaa mudaharaadyadii ma joogsan laakiinse waa hakin aannu hakinnay duruufahaa jira waxaannu leenahay heeganu ahaada diyaar ahaada sidii aynu horeba ugu ballannay wakhtiga haddii allaha awoodda la oggolaado haddii dadaaladan waxba ka qabsoomi waayaan oo aannu rajada aannu ka qabnaa yar tahay xukuumadda aannu inta badan hor fadhiisannay ee wada hadallay wadahadal walibana uu ku soo dhammaaday hungo iyo natiijo la'aan haddii ay hungo noqoto iyo natiijo la'aan waxaannu leenahay taageerayaasheeda halkii ay inoo maraysay baynu ka bilaabaynaa saacadaha iyo ayaamaha aynu siinay fursadda suga insha allahu tacaala waa idiin baaqi doonnaa